dhismaga wadooyinka degmada afguuye iyo weliba si rasmi anshiidii kay gudoomiyaha gobolka shabeellaha hoose maxamed ibraahim bare ooyo wehli ayaan gudoomiye ku-xigeenka gobolka maamulka degmada afgooye iyo agaasinka biliya hanagowka dhismoiya weliba isku kaaladaha ee maamulka gobolka dowlada hoose degmada afguuye iyo ganacsatada magaalada weliban lakadhisadoon ee silqaanga unkureenka hukumada odayaalka dhaganka degmada afguuye yana ku hadalay dhismaga wadooyinka degmada usoona maamulkan kumahadnagay kumatala odayaasha dhaqanka ee degan deegaanka degmada afgooye ee shaqadan ee ka bilaabanaysa anoo afkooda ku hadlaayo waan soo dhoweynaynaa waan la shaqaynaynaa midda odayta ahaan iyo aan ka leenahayna waanu ku garab istaagi doonaa haddii ilaa yidhaahdo haddaan leenahay dhaqan iyo haddaan leenahay ganacsato iyo haddaan leenahay dhalinyaro iyo haddaan leenahay maamul nooc walba ah gudoomiyaha degmada afgooye suldaan cabdulaahi maxamed yedhinshay ku hadalay dhismaha wadooyinka degmada
wadadan waxaa lagu dhisi doonaa hab contribution ah cid allaale iyo ciddii degmadan u dirnaxaysa waxaa rabnaa inay ka qaataan inay contributionkaas qayb ka soo noqdaan ganacsatada ugu horeyso dadka deegaanka wadooyinka fiyaalaha ah oo baalkii ganacsigooda iyo ama deegaan hadday yihiin waxaa laga rabaa inay gacan naga siiyaan annagana degmadii haddaan nahay iyo amniga iskaashanayo waxaan har iyo habeen u taagnaan doonaa inaan caawino kambaniga dhisaya waddada sidoo kale gudoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada maamulka gobolka shabeellaha hoose yana hadaljeey qaaday waxaan u baahannahay inay socoto inaysan dhicisoobin waa horumarkii ugu horreeyo noo bilowda marka waxaan leenahay iyousan naga dhicisoobine il gooni ha loo yeesho ha noola ilaaliyo oo si dardergelinoo shaqadaas muhiimad leh waa in gacan loo siiyaa marka waxaan leenahay dhammaan intay hawshaa qabato guddoomiyaha gobolka ugu sarreeyana aad iyo aaday u mahadsan yihiin waxaana ballan qaadaynaa inaan habeen iyo maalin aan garab taagnaa doonno oo saaka ina dhagax dhigno aanan ka tegi doono gebagabadii guddoomiyaha gobolka shabeellaha hoose maxamed ibraahim bare yana bulshadanka baaqi iniyo ku qayb qaadaan dhisowka wadooyinka degmada in qof walbaba uu qayb ka noqdo deegaankiisa inuu dhisto hal doolar toban doolar boqol doolar aa ku shubtid akaunka lagu dhisaayo deegaankaaga adigay faa'iido ku tahay mustaqbalkaagay faa'iido u tahay tan kale waxaan idinkuu bishaaraynayaa in lacagta la aruurinaayo aysan noqonaynin mid qof shakhsiya jeebkiisa ku dhacayso balse ay noqon doonto miday isla maamulayaan maamulka heer gobol iyo heer degmo iyo maxaa lahaa shirkadda dhismaha fulinaysa ganacsatada degmada in communitiga qaybahooda kala duwan ama shacabka ama dadka deegaanka degmada degan qaybahooda kala duwan ayagana ay qayb ka noqon doonaan wadooyinkan la kadhaka doona interlog iyo dhismashooda ku bilaabo doona wadada dhexmarahaasa suuqa hilwaaley iyo wadada iskxirahaasa masaajidka eelyarow iyo dugsida sare afgooye